qarax xoogle ayaa sida aad sheegtayba waxa uu ka dhacay wadankan zimbabwe ee xuduuda la leh dalkani south africa waxaana laga maqlay baa laleeyahay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada bulawayo halkaasi oo uu khudbad ka jeedinayay madaxweynaha iminka talada haya ee dalkaasi zimbabwe emerson mnangagwa waxaana ka hadlayay ololihiisa doorashada ee dalkaasi ka dhici doonta waxaana si kumeel gaar ah oo taladaasi u qabtay tan iyo markii xukunka laga tuuray robert mugabe oo dalkaasi xukumayay waxayna warbaahinta wadankaasi zimbabwe ay baahiyeen muuqaalo muujinaya goobta uu qaraxu ka dhacay oo uuro iyo qiiq xoogle uu ka baxay islamarkaana ahayd isla goobta uu taagnaa madaxweynaha xilligaasi khudbadda uu jeedinayay waxaana uu si dirqiya uga badbaaday baa laleeyahay si uu qaraxu ka dhacay waayahay cabdirasaaq marka ma la sheegay qaraxaasi wuxuu ahaa iyo haddii la tuhunsan yahay cid ka dambaysa warbaahintu maxay leeyihiin saraakiishuse ma hadleen
saraakiil ka tirsan waaxda sirdoonka ee wadankaasi oo dambi baarista u qaabilsan waxa ay warbaahinta wadankaasi zimbabwe iyo gudaha koonfur africa warbaahinta ka hadashaba ay u sheegeen inuu jiro baaritaan xoog leh oo ku saabsan qaraxaasi oo ilaa iminka aan la ogeyn sida ay sheegeen waxa uu ahaa waxayna sheegeen inay faahfaahin dheeraada dadweynaha wadankaasi zimbabwe oo si weyn u hadal haya dhacdadani kusoo korortay wadankaasi ay u sheegi doonaan saacadaha soo socda hase haatee wargeyska lagu magacaabo helad oo wadankaasi caanka ka ah waxa uu leeyahay oo uu sheegay muddo daqiiqado ka hora in qaraxaasi la xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay tempo muhade ninka lagu magacaabo oo ah madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi zimbabwe islamarkaana tiro dadweyneha ay jiraan oo halkaasi ku dhaawacmay balse dowladdu taa weli ma aana sheegin hadda xaaladdu waa sidee wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan saaka saakay warbaahinta waxa ay faafinayaan oo ay sheegayaan in goobtii uu qaraxa ka dhacay ee magaaladaasi bulawayo lagu magacaabo dalka zimbabwe baaritaanada ka socda aawadeed ay xitaa kala xiran yihiin dadweynuhu inay isku socdaan oo la xakiyey islamarkaana baaritaanadaasi ay yihiin kuwii ugu adkaa ee adig soo mara wadankaasi maadaama waxyaabo aan la filanaynin oo iminka ay dadweynuhu isku diyaarinayeen doorasho uu dhacay qarax lama filaana waxna qaraxani uu ahaa noociisa mid ay ilaa iminka ku jahwareersan yihiin ciidamada booliiska sida ay sheegeen waxaana kusoo aadayaa xilli markaasi loo diyaar garoobayo soddonka bishan waa bisha soo socota ee julaay ee sanada labada kun iyo sideed iyo tobanka ay dalkasi zimbabwe ka qabsoonto doorasho noqonaysa si ugu horeysa ee zimbabwe ka dhacda muddo soddon iyo toddoba sanadooda kadib markii xilka laga tuuray robert mugabe oo muddadaasi dalkaasi xukumayay